shirkadda annaga waxaanu samaynaa waxyaabooyinka ku saabsan kombyutarka iyo informatiga ama aaladda kombyutarka wixii ku saabsan ayaanu samaynaa informatiga marka la dhahdo waa cilmi aad u ballaadhan marka dhowr qaybood buu kala kacaa annaga qaybteed waxa weyaan waa qaybta website-ka iyo applicationka iyo waxyaabooyinka caynkaas yani website-ka la samaynayo iyo application oo dhan yani barnaamijtan lagu shaqeeyo oo miiran hadday noqoto transitor hadday noqoto hadday noqoto kuwan contabilityga shirkada hadday noqoto barnaamijtaa oo dhan baan samaynaa halkana layskugu yimid waa rugtiyan ganacsiga iyo warshadaha jabuuti maraykankii gaar ahaan ciidamadii saldhigga military jabuuti ee maraykanka ayaa ku soo bandhigaya shaqooyinka qabtaan qaabka qandaraasyada u bixiyaan maxaa kaaga baxay maxaad aragtay noo waran horta marka u horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaanaa rugta ganacsiga oo had iyo jeer aan isleenahay way ku howlan tahay si shirkadaha ay ama isku beri lahayd shirkadaha ama ay shirkadaha u beri lahayd cidda kale ee wadanka dibadiisa ah marka mas-uuliyiinta oo dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kan ay sameeyeen iyo voarkii dhaweyda berigi dhawed ay sameyeenba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa tan imanka maantaana waxay ahayd maraykanka oo dowlad weyn ah oo kamli muuniye iyo dhowr kaleba halkan ay shirkado maarkas ku leeyihiin ayaa halkan waxay ahayd in lasku baro raggan marayku markay yimaadaan ganacsiga ay raadinayaan ma jabuuti may ka heli karayaan mise kama heli karayaan marka qaarkood baa aaminsan malaha jabuuti malaha halkan lagama heli karayo waa inaad meel kale aad ka raadsataa waa inaad dibadda ka raadsataa marka ujeeddada halkan waxay ahayd in lasku baro waxa shirkadaha jibu jira ama ha yaraato ama ha weynaato iyo kamlemonia iyo maraykanka oo dhan si lasku baro oo loo yidhaahdo waa kanoo jabuuti waxaa dhan baa la qabtaa
annagu shaqada ilaa mar horeaanu bilownay ilaa iyo waxaan odhan karaya ilaa in muddo shan sano aba suuqa waanu ku jirnaa xeradan saldhigga militariga maraykanka weli wax qandaraasa ma ka hesheen ma ka shaqayseen
may haddahaan weli wax qandaraas oon shirkadayda ahaan kaga helna ma jirto annagu ahaan haddaan it nahay badanaa waxaa dhici kartaba shirkadooyinkii kaleba ayaba marka qaarkood ay sidii wax iira saluugayaan ay tahay oo ay dhuka kale ka raadsadaan marka it-gana waaba meeshii ugu xasaasiyo waxaa dhici kartaba marka qaarkood inay yidhaahdaan dee bal horta halkan eega inta kale eega marka imanka ahaan maanta hadafkani wuxuu ahaa ujeeddada halkan loo yimid waxay ahayd inay cid kaste in la tusi karayo jabuuti inay wax kasta jiraan ama ha yaraato ama ha weynaato ama it ha ahaato ama wax kasta ahaato si loo tuso inay jabuuti wax kasta laga heli karayo marka waxaa la tusayaa maraykanka kaamlemooniye iyo iyo safaaradda hadday noqoto dhammaantood kaamlemooniye iyaguna markaa maantahaan waxay noo soo bandhigeen barnaamij berigii hore ay odhan jireen jabuuti first ayaan u bedelnay bay yidhaahdeen africa first taana waxay uga wanaagsantahay bay yidhaahdeen markii hore oo dhan markii hore jabuuti first qofka wuxuu ku koobsanaa haddii contract aad kamlimuni ka heshid inaad jabuuti ka shaqaynaysid iminka waxay yidhaahdeen faa'ilkaagii baa la qabanayaa wixii ay mashaariic ku leeyihiin afrika oo dhan iyo profilekaagay u tabinayaan si hadhowto loo miwadan kale aad ka shaqayn kartaa iyo waxyaabooyin kale ay sheegayeen iyadna aad u muhiima la sheega ah waxay yidhaahdeen markii hore contract aad jabuuti ka heshid wakhti buu lahaa ou dhacayay laakiin imanka ahaan mar haddii africa first aad gashay waxaa dhici kartaa inuu contract ha aad heshay inuuna kaa dhacayn marka iyaguna maanta ahaan mashruuc wanaagsan bay soo bandhigeen aan leenahay dee shirkadaha jabuuti oo miran kullii waxay maxaa qayb bay ka geli doonaan aan isleenahay imse shaqaalaha inii shaqeeyaan hadda annagu shirkadaha yar iska yar baa nahay markaa ku odhan kari maayo oo kow iyo laba iyo saddex ku odhan kari maayo waa kolba hadda sidii shaqada aanu laakiin marka u warsami shirka markay bilaabmaysa oo miran saddex laba iyo waxay ku bilaabantaa ilaa iyo kadibna way sii kordhaa marka shaqaalihiinna waxay ku xidhan yihiin kolba qandaraaska aad heshaan baaxaddu leegi shan bay noqon kartaa toban shaqaala labaatan laba qof bay noqon kartaa way dhici kartaa shirkad kasta oo marka ay bilow tahay ay soo kacayso kolba sidii hawsha ay tahay bay ku bilaabantaa qaadanaya haddaad imka ka heshaan qandaraas degamadan maraykanka wallaahi annagu servisyada aan bixinay ku xidhan tahay servisyada way badan yihiin waxaanu nidhi website-kaanu samaynaa way ugu muddo dheer waxaa ugu dheer imanka tu xadhka la dhigayo oo kale tu baatimo jiida oo kale la samaynayo oo xadhkeeda dhismo cusub oo inta la yidhaahdo xadhigii raysoga dhiga la taas samayna baa ugu badan karta markasa marka hadna waxay hadba waxay ku xidhan tahay qiimaha ama muddada ama shaqadu sa ay tahay unbay ku xidhnaan karaysaa qiimaha iyo muddadu intu ay tahay dhammaantii